bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha setembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulamo uu madaxweynaha jamhuuriyadda la qaatay xubno ka tirsan dowladda sacuudi carabiya oo uu ka mid yahay boqor salmaanka waddanka hogaamiya iyo sidoo kale dhaxal sugaha ahna wasiirka gaashaandhigga ah ee waddanka sacuudiga yuusuf garaad cumar ayaa dhinaca kale ka hadlay in madaxweynaha soomaaliya aanu u tegin dalka sacuudiga arrimo la xiriira khilaafka khaliijka oo muddooyinkii dambe saameyn adag ku yeeshay soomaaliya gaar ahaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo haatan khilaaf aada u xoogan uu ka dhexaluulsan yahay yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay xaq u leedahay iyadoo go-aanka gaarista arrimaha waddanka la xiriira marka loo eego dhinaca maamul goboleedyada waxa uu sheegay in dastuurka dalka wax walba uu kala qeexayo waxa uuna meesha ka saaray hadallo muddooyinkii dambe sheegayay ee ku hadanaa in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo u tagay waddanka sacuudi carabiya arrinta la xiriirta khilaafka khaliijka oo dowladda sacuudiga ay ku cadaadinayso soomaaliya inay bedesho mowqifkii dhexdhexaad ee hore ay u qaadatay bishii juun lixdeedii booqasho xilli ku haboon kusoo aaday si aad ahna ay u qiimeeyeen dadka sacuudiga iyo iyo boqortooyada arrintaasi arrin laga soo gudbay ay ahayd waxa hadda laga wada hadlaya waxa weeye waxa soo socda wixii lasoo dhaafay maaha waxa laga sheekaysanayay marka sida labada dal ay isu kaashan karaan dhinacyada iska kaashan karaan dhinacyada sacuudigu gacan laga siin karo boqortooyadan oo dalkan hadda dal dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo siyaasad ahaanba marxalada adag isaga jira horumarka aan isla samayn karno oo gacan laga siin karo sacuudigu ayaan ka wada hadalnay taasna runtii aad iyo aad aynu isugu fahamnay xiriirka labada dalna usii xoogay xiriirka labada dal ayaa laga wada hadlay dhinacyadaas kala duwan ayaa laga wada hadlay isfaham qurux badan ayuuna ku dhammaaday martiqaadkii iyo ra'yigana waxaa lahaa boqortooyada sacuudiga xiriirkana maaha wax maalinii ku saabsan maaha arrinta dowlad goboleedyadu ka hadlayaan ma aha arrin dastuur u fasaxaya ma aha waxa weeye in la wada kashado in tala la keeno in haddii go-aanka dowladdu qaadatay aanu aad loogu qanacsanayn ama tala ka wanaagsan ba la hayo ee dowladda federaalka si sharciya iyo nidaam loo soo maro loogu soo gudbiyey ayaa jira laakiin haddii dowlad goboleed waliba ee dowladdu raba heshiis la galo ama dowladdu raba dagaal qaado hade markaa ma nihin taas waxay ila tahay inaan su-aal celino jirno dastuurkan aan u hoggaansana dastuurka maanan jebin haddii la keeno cadayna markaas annagaa khalad ka leh laakiin waxaa laga wada hadlayaa waxa weeye maxaa laysku hayaa yaase is haya waxaa is haya madaxweyne dowlad goboleed ka baxay caasimad kala booqday soomaaliyana kasoo horjeeda markaas waxa weeye xukuumadda federaalka ah ama dowladda federaalka baan idhaahdo waxay madaxweyneyaasha gobolada u qiran tahay inay yihiin mas-uuliyiin heerkooda ka taliya deegaankooda ka taliya dowladda federaalka ah la-aantooda aanay socon karin wixii talo ah iyo wixii dhaliil ah laisu soo jeediyo ma aha inaan idaacadaha ka maqalno markii ugu horreysay oo ra'yi naga duwan ay qabaan inaan midba mar ka dhegaysano waxaan malanaya in laga qurux badan yahay dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in xal laga gaaray arrinta siyaas khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul madaxda maamulka galmudug iyadoona xubnaha tegay halkaasi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare cabshir bukhaari la sheegayaa in in badan laisku afgartay waxyaabihii laga wada hadlay inkastoo qodobada qaar la tilmaamay in laisku raaci la-yahay taasoo ay ka mid tahay kalaabashada go-aankii uu qaatay madaxweynaha galmudug ee ku aadan khilaafka khaliijka balse uu sheegay sida wararka ay sheegayaan madaxweynaha galmudug in halkeeda looga haro galmudugna ay ka laabatay go-aankaasi inkastoo wararkaasi weli aan loo xaqiijin warbaahinta dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug ayaa soo rogay in ay laga bilaabo siddeed iyo labaatanka bisha oo maanta ku haasaysan wax duulimaadya aysan gaari karin magaalada cadaado kadib markii la tilmaamay inuu ka warhelay inay ku wajahan yihiin xubno xildhibaanaha oo ku fikira madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug kuwaasi oo cadaado u tagaya sii horinta sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug arrimaha siyaasadeed ee haatan ka jira deegaanada galmudugga waxaana la farayaa hay-adaha amniga oo ay ugu horeysa wasaaradda duulista amniga in ay u hoggaansamaan qawaaniinta waa qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ee ku aadan in wax duulimaadyo ah oo ka tegay muqdisho aanay gaari karin magaalada cadaado marka laga soo tago duulimaadyada amisom iyo sidoo kale kuwa hay-adaha samafalka ee gargaarka geynaya halkaasi sida warbaahinta uu sheegay afhayeenka madaxtooyada maamulka galmudug cabdulaahi xaashi roobda-ay
goboleedka galmudug madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf wuxuu soo saaray wareegto uu ku amrayo in hakar la geliyo duulimaadyadii imaan jira galmudug iyadoo usirayo xaalado lagu jiro iyo sidoo kale wadahadallo u socda ee madaxda dowlad goboleedka sida laajligeed waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha warqadu ay ku socoto gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ee dhulka galmudug wasaaradda amniga galmudug iyo hay-adaha duulista iyo saadaasha hawada soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradahaba in ay hakad geliyaan ilaa amar dambe inta uu kasoo baxayo sidoo kale waxaa qayso iyagana loo furay in maxay ahayd garoonka ugu furay inay kasoo degi karaan hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo gargaarka sidoo kale iyo hay-adaha iyo sidoo kale ciidamada amisom oo iyagu fariisin ku leh magaalada cadaado marka amarkan madaxweynaha waxa waa uu saxiixay waxaana uu soo baxay labaatan iyo sideedii bishi ayuu soo baxay waxaan kaliya insha allah hadduu ilaaha idmo in u gaaray dhammaan hay-adaha arrintan ay khusayso uuna hirgeli doono amarka madaxweynaha hadduu ilaaha idmo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka bari ee maamulka puntland waxa uu sheegayaa in ciidamada ammaanka ee maamulkaasi ay wadaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab iyo kuwa daacish ee ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah buuraha galgalo ee gobolkaasi bari halkaasoo muddooyinkii dambe ay isku hayeen al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka ammaanka ee maamulka puntland wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ku doonayaan in ay halkaasi kaga saaraan kooxda al-shabaab iyo kuwa daacisha oo hori gabaadyo halkaa ugu dhigtay waxaana haatan sidoo kale lasoo sheegayaa in magaalada boosaaso uu ka soconayo howlgal hubka dhigis ah oo ay wadaan ciidamada ammaanka kaawa ay soo rogtay wasaaradda amniga ee maamulka puntland waxayna sheegtay in arrintani ay tahay mid looga golleeyahay sidii lagu xaqiiji lahaa amniga deegaanada galwaag deegaanada puntland oo muddooyinkii dambe si aad ah igu soo kordhayeen falalka amni darrada ah ee ka dhacaya dhinaca kalena magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa laga sameeyey howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobaya dadka ka dambeeya dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada iyadoona maalintii shalay lagu dilay gudaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir xilli maalin cadaa xogayihii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwa canab iyo sidoo kale darawalkii kaxaynayay gaariga ay saarneyd oo ay kooxo hubaysan rasaas wiyeen taasoo sababtay dhimashada labada ruux oo isla goobtaa ku dhintay laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliyana waxa ay sheegeen inay ku raadjoogaan dadkii ka dambeeyey dilkaasi iyadoo ay arrintan ay imaanayso xilli muqdisho ay ka dhacayaan howlgallo baaritaana oo ay samaynayaan ciidamada ammaanka ayaa haddana waxaa jira falal guraacan oo lagula kacaya bulshada qaybaheeda kale taasoo dilal qorshaysan loogu geysanayo halka sidoo kale ay jiraan dhibaatooyin kale oo dhinaca amniga kasoo horjeeda oo ka dhacaya muqdisho dowladda soomaaliya waxa ay wadaa dadaalo ku aadan sidii lagu xasili lahaa amniga muqdisho inkastoo weli ay jiraan carqaladooyin amniga lid ku ah oo ka dhacaya gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhegaysanaya waa naga inta anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu